bismillahi raxmaani raxiim sida aada runtii aad ka warqabtiin oo hadda cidna uguma jirto magaalada fatahaad xogan aa ka dhacday midmur muxuu ahay qarka waa jabshay mudadiisa iyo dhulka caadiga hadda lama kala yaqaan sideed mitir iyo barow hadda kusii socdaa weligu runtii magaalada aada biyuu usaameeyeen xaafadaheeda weligood gelinay galeen waa laga soo barakacay dadku banaankay hawa jiraan magaalada qiyaasta dadka barakaca waa imisa
dadka hadda barakacay waxaan anagu ku qiyaasaynaa ilaa iyo soddon kun oo qoys ama ilaa kun iyo konton kun oo qofood ayuu kusii socdaa maalin walba laba kun saddex kun ayaa muxuu ayaa soo barakacaysa dadkii ugu dambeeyey oo soo bixi kale waa soo baxeen hadda waxaa welwel weyn lagu haayaa xaafado qaarkood sida xaafada guudaweyn oo kale iyo tuulooyin muxuu ahay magaalada afteeda oo aan cabsi weyn ka qabno dadku ku odoonsan oo aan doomo iyo muxuu ahay aan u raadinayno baabuurtii waaweyneed oo amisom oo runtii si fiican noola shaqeeya baabuurteeda xataa dhulkaas waa geli laadahay marka xaalada guud saasay ku sugan tahay waa garta marka madaxweyne deegaankii idinka u dowlada oo ka madaxa ilaa hadda maxaad qabateen si gaar haddii aad tihiin hirshabelle
anagu hirshabeelle waxaan qayladhaanan waxaan soo gaarsiinay dowladda federaalka iyo beesha caalamka dowladda federaalka maasha allah madaxweynaha laga soo bilaabo prime ministerka qibladeenii maantaba guddiyada la qabtay waad la socotaa shirarka la qabtay oon loo kala kicin beesha caalamka loo yeeray wasaaradihii ku shaqada lahaa loo yeeray beesha caalamka naftigeenu si toosa iyo mataqaanaa si dadbanba waa waa noola soo xiriireen runtii qayladhaantii rajo wanaagsan iyo nihinsamo badan ayaa nagu muuqata inkastoo waxa hadda lasoo gaaray ay iska yar yihiin adigu berita wixii ka bilowda ayaan rajeynaynaa inay musaacadada ay noo soo bilaabato waa gartay marka saameynta markaad eegno aan eegno fatahaada webiga uu sameeyey dad badanaa ka barakacay dad ay ku waxyeelooba ama dhibaato ay kasoo gaartay intaad ogtihiin ma jiraan intii fatahaaddu ay jirtay
dadka runtii fatahaada toos u dhintay waa yar yihiin laakiin muxuu ahay fatahaada noocaana iyo masiibadinka noocaana yani waxaa afka qabaan lagu yihahdaa silent killer ama dilaadii aamusnaa sababta oo ah yani dhibaatada uu keeni doona waa dhibaato aamusan waa dhibaato wakti dheer muxuu ahay socod doonta ka bilaabata cudurada malaariyada shubanka ilmaha yaroo shanta sano ka hooseeya nafaqa darada dadkii awalba tabar darnaa marka dad hal mar mataqaana lagu soo boodaayo oo laleeyahay hadda intaasoo boqolaalkaasaa ku dhintay maaha laakiin haddaanan wax laga qaban taasaa ka dhib badan oo boqolaal iska daya kumanaana laga yaaba inay ku dhintaan ilaahay anaga haayo madaxweyne maxamed cabdi waare bal dadkii magaalada ka barakacay halkee tageen noloshooda maxaa war laga hayaa waa sidee hadda xaaladdu
dadka intii kasoo barakacday badankoodu muxuu ahay magaaladu dhinaca bariyay taag u tahay barigaa loo soo baxay ceel jaalle ilaa muxuuaha jabta ku dishay ilaa iyo muxuuaha ku dhawaad ceel gaal saasaa dadku mataqaanaa magaalada dadkii kasoo baxay bariga ay u bilqan yihiin qoraxsi kale xaafado xoogaa taaga oo mataqaanaa ii sheegeen yar yar oo meelo yar yar oo lagu harharay waa jiraan laakiin dadka badankoodu wuxu usoo baxay dhinaca ajanta ku dishay waa garta marka hirshabeelle sidaan ognahay dad badanoo waxaa jira qurba jooga kuwo kaloo ganacsato ah oo deegaanka kasoo jeeda ama hiiraan ha ahaato ama beledweyne ama guud ahaan deegaanada hirshabeelle ha ahaato oo dowlad goboleedka wax ilaa hadda baaqaad u dirteen baaqii aad jeediseen kasoo jawaabay oo dadka deegaanka ma jiraan
runtii muxuu arrintaanu ilaa iyo shalay ilaa daraad unbay dadku indhaha ku fureen inkastoo xaaladaanu ay isbuuda aynahaysay runtii dadka ganacsatada iyo dadka qurba joogta intii tabartooda baaqeeni waa saameeyey waa nala soo xiriireen waxaan ka dalbanay inay dadkooda iyo heladooda iyo qaraabadooda toos ula xiriiraan inay ka warqabaan inay dadqabkooda ogaadaan inay wax usoo diraan ganacsatada runtii ganacsatada lagu nool yahay aaday runtii muxuu ahay uga damqadeen koox muxuu ahay dhalinyaraa ilaahay kheyr ha siiyo oo warshad biyaha oo iyagoo inay ku ganacsadaan ay u keensadeen lagu wareejiyaa jira maanta oo runtii aada loo saameeyay si dadka barakacayaasha biyaha loogu nadiifiyo runtii ganacsatada iyo iyo iyo iyo qurba joogta aaday midooda noo tuseen waan uga mahadcelinayna waayo madaxweyne marna hirshabeelle oo ah eh, laba gobol oo barwaaqo ah webiguna uu maro dadku waxay ka cawdaan eh, biyaha webiga oo sida tan oo kale fatahaad sameey inkastoo hadda beledweyne eh, aad ay u saamaysay marna eh, sidii eh, dhowaan dhacdayba abaar iyo bi- biyo la-aan ayay ka cawdaan marka maamulka inkastoo hadda xaalad gurmada lagu jiro ma jiraa qorshe eh, dowlad goboleedku uu sameynayo si looga faa'iidaysto biyahaasi marna eh, dadkii barakacinaya marna abaar awgeed dadka biyo la-aan ay u baaba'ayaan
runtii arrintaas waa arrinta ugu weyn ugu xanuunka badanne oo muxuu ahay ii sheeg ay dadku ayna weydiinayaan marmar xataa annaga nagu nagu nagu dhaleecaynayaan runtii dadku waxay cabirayaan rajadooda waxay arkaan gobolladan sheeqaligu yihiin waxay arkaan barwaaqada ku jirta haddana muxuu ahay dhibaatada ay ku jiraan runtii duruufo badana arrintaas sabab ah laakiin waxa muhiim ah waxaa loo baahan yahay hirshabeelle iyo gobolada kamida oo barwaaqada oo koonfur galbeed jubbaland ay kamid tahay wadada runtii wadanku waa barwaaqo waxaa muhiima dadka caqliga leh dadka waxbartay dadka hantida leh hantidoodii waa la carareen caqligoodii waa la carareen waxay la carareen waxdhihidoodii la carareen haddii marka muxuu ahay hantidii la rabo wadankan in lagu horumariyo oo looga faa'iidaysto muxuu ahay nairobi iyo dubai iyo london iyo mataqaana bombay iyo australia haddii la la maalgashto dadkii maantida ahaana la isaga tago dadku waa inay ulaha jecloodaan wadankooda waa inay wadankooda maal gashtaan waxaan xasuustaa waxyaalaha iigu yaabadla iigu yaabadla dadku yani inay wadanka yani ka rajo dhigeen niyad xumada marmarka qaarkood ay muujinayaan markii anigu aan muxuu ahay aan aan aan isu sharaxay madaxweynenimada dad badan oo aan saaxiibo nahay waa isoo waceen waxay kuleeyihiin warina nin fiican aan aheeda maxaa badaan aad ka dhex doonto maxaa waxaan ku geliyey wax kalood ka shaqaysata miyaad weyse haddi qof kasta oo wuxuun isku malaynaa haddii saas loo niya jibiyo oo hantidiina lala cararo caqligiina lala cararo maantidiina lala cararo dadka yaa lagu og yahay dadka yaa rajo ka qaba dadka yaa unaxa dadka yaa yaa wax u tilmaama dadka yaa kala celina runtii muxuu ahay barwaaqada wadankan xeeb noqotaya xoolo noqotaya beer noqotaya macda noqotaya xabkaha iyo mataqaana barwaaqada kale wadanka ku jirta noqotaya waxa dhulka hoostiisa iyo badda ku jirana maba maba la gaari karo dadkii iska lahaa ilaahay ha tuso hana waay waayo marka waxaad leedahay dadkii deegaanka ee wax haystay ayaa doorkoodii gabay
sideedaba horta khayraadka dabiiciga maaha waxa lagu hormaraa waxa lagu hormaraa waa caqliga waa muwaafaqada waa dambeynta waa wax is ogolaashada waa iyadoo lees xasdin waa iyadoo lees taakuleeyo wadamada adduunyada xagga khayraadka dabiiciga ugu liitay jabaana kamida singapura kamida waxaa kamida mataqaanaa hong kong waxaa kamida maxaa iceland oo qabow ah yani wax bini aadan ah oo- oo oo meeshaas yaallahuma jiraan wadamada ugu qalisanay ku jirtaa horumar haddaad maqasho ma aha khayraad dabiici qaadka khayraadka dabiiciga marmarka qaarkood sida congo iyo angola iyo la- a- la- taariikhdu ay dilayso waaba fitno waxaa wadan ka horumaraa dadka caqligooda muwaafaqadooda kala dambeyntooda wax is ogolaanshahooda wax isku darsashadooda taasaa lagu horumaraa waa gartay markaan usoo laabano beledweyne saamaynta eh, madaxweyne maxaad ku tilmaami lahayd oo nolosha dadka ay ku yeelatay markaad eh, eegto qiyaasta waxaa tahay nin aqoon-yahana oo horena marka laga hadlayo beeraha iyo deegaankana aada uga soo shaqeeya marka marka saamaynta ay dadka ku yeelatay intee la eg tahay qiyaasta
mama saameyn aan la qiyaasi karin ay ku yeelatay yani eh, wadan la rabay inuu mashaariic lahaado oo beero lahaado oo warshada lahaado oo muxuu aha ii sheeg eh, ayaa waxaan ka hadlaynaa ii sheeg biyo la cabo oo nadiifa iyo masquulo la isticmaala iyo ayaan ka hadlaynaa marka meel ka hooseyso qofka bini aadanka yani waxaa waxaa waxaa halis ku jirta oo aan la tacaalaynaa yani eh, waxa yani basic human dignity ama ama yani sharafta ugu hooseyso bini aadanka marka saameyn oo meeshaas ka hooseyso bini aadan tegi karaa ma jiro ugu dambeyn eh, fariinta aada la wadaagayso eh, dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya eh, eh, raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda kaa dhegeysanaya iyo guud ahaan eh, bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka kasoo jeeda eh, hirshabeelle ama kuwa dibadda jooga ha noqdaan ama kuwa gudaha jooga ha noqdaan ganacsati iyo dad caadiyaba M- maxay tahay fariinta aada la wadaagayso si gurmadka hadda socda ee bilowga ah loo xoojiyo
fariinta aan u diraya waxa waaye eh, waxaa jir waxaa jirta mahmaahshiina oo dhehayso yacni eh, dhibaato kasta fursadaa ku dhex jirta dhibaatadan hadda noogu daran oo noogu liidata oo meeshaas aan ka hadlayo aan joogno fursada ku jirtaa waxa waaye dadkii iska lahaa wadankan oo soomaaliyeed oo ama hirshabeelle ha ahaato ama maamulada lamida fatahaada jubbal webiga jubbana waa ka socotaa intana waa ka socotaa ilaahay ha yasiro dadka iskalahu waa inay wadankooda u laxa jecloodaan runtii fariinta aniga iigu muhiimsan oo hanaloo soo gurnado iyo hanaloo yimaado iyo maxuu hanala waa dhahaynaa laakiin waxaa noogu muhiimsan dhibaatadan waa ka bixi doonaa insha allah biyahan waa noqon doonaan dhulku waa qalali doonaa maxaa ku xiga haddii dadkii wadankan lacagtiisa iyo caqligiisa iyo taladiisa inay gashtaan la rabay nin walbaa uu mataqaanaa ii sheegay nairobi la tago oo la tago dubay la tago oo south africa la tago oo meel walba la tago oo markii maxuu ahay inaan islaamin wadankii looga tago oo mataqaanaa maalgashi uusan jirin oo hanti aysan jirin oo wax kala socda aysan jirin markii dhibaata dhacdana la yidhaahdo muxuu ahay war maxaa waxaan wax looga qaban waayo qofkii xoogaa usoo tilaab qaaday sida aan kuu sheegay in la yidhaahdo war wax kalood ka shaqaysato miyaad waysa maxaa dadkaa ku dhex geeyay haddii wadankaa rajada laga leeyahay iyo talada laga leeyahay aan rabaa inaan weydiiyo soomaalida gaar ahaan hadda hirshabeellean ka hadlayna dadkii hirshabeelle wadankiina waa barwaaqo warshadii balcad waa iska taallaa kii joor waa lamid maslakii ama kawaankii balmuli laga sameeyey waa baxlaystay muxuu ahay yaa wadankan yaa lagu ogyahay wadankan dadka lagu ogyahay oo hadda kadib dhalanayo oo inay wax ka qabsadaan la rabaa muxuu ahay ii sheeg iyay yihiin haddii nin walba hotel dhisto meeqa hoteelaha aa wadanku qaadaa waxaa la rabaa in warshada la dhiso waxaa la rabaa mashaariic beero in la sameeyo mashaariic digaag malabka xabagta kalluumaysiga tuugnada sardiiniska yani wadankan barwaaqo waayo laakiin waxaa la rabaa dad u laxa jeclooda oo wadankooda aamino oo inay lacagtooda gashto ay kasoo go'do
mudane maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayuu ahaa oo u waramay raadiyo muqdisho madaxweyne waa ku mahad celinayna
aada umaadsanta